raxmaan raxiim subax wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal meel baad joogtaan kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa uu waaweyn madaxweynayaasha soomaaliya jabuuti oo qadka telefoonka ku wada xiriiray ayaa isku xog wareystay hanaanka iskaashi labada wadan ee wajahaya xakameynta ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xaqiijiyay in dhowaan la keeni doono qalab caafimaad oo lagu hortegayo cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay inay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurka safmareenka ee coronavirus gudaha dalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor oo xalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada gudoomiyaha gobolka shabeellaha oo soo kormeeray goobaha mashruucya la hirgelinaya ee ku taala deegaanka jannaale oo dhowaan laga xoreeyay kooxa argixisada al-shabaab iyo sacuudiga uu ka fikirayo inuu wiciyo saliita oo waday dalkaasi maraykanka
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
wanaagsan mar kale waana jimco taariikhduna waa afar labaatanka bisha afaraad labada kun iyo labaatanka u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen uu faahfaahsan waana jimco aynu ku bilaawnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qodka telefoonka ay ku wada xiriireen madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa isku xog wareystay hanaanka iskaashi ee labada dal oo ay walaalaha ee wajahaya xakameynta ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban ee afiya caalamka madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay dhigiisa dalka jabuuti in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay la dareemayaan walaalahooda jabuuti murugada dhibaatada ka dhalatay dadka fatahaada dalkaasi sababay khasaare ama naf iyo maal geystay madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa ugu hambeliyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaliya maxamed cabdullaahi farmaajo shacabkii dowladda soomaaliyeed barashada bisha barakeysan rabaan xulaa loogu baryay in nabad iyo baraq ay ku waarto dhan kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qadka telefoonka ku wada xiriir amiirka dalka qatar ayaa ka wada hadlay horumarinta iskaashiga iyo xiriirka labada wadan gaar ahaan dadaalada caalamiga ah ee lagu wajahayo xakameynta ee ku aadan ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban madaxweyne farmaajo ayaa xusey muhiimadda ay leedahay in madaynta dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka safmareenka isagoo bandhigay mudnaanta ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga ku aadan iswareysiga iyo khibradaha iyadoo gacan lagu siinayo dowladda federaalk soomaaliya tayeenta laamaha daryeelka caafimaadka oo dagaal xoogan kula jira cudurka safmareenka ee covid sagaal toban iyadoo kiisaska dalka laga diiwaangeli haatan ay sii gaaraan in ka badan saddex boqol iyo sideed iyo labaatan ruux waxaana dowladda ay weli xooga saareysaa in la xakameeyo cudurkaasi markaana ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijiyay in dhowaan la keeni doono qalab caafimaad oo lagu hortaga cudurka covid sagaal iyo toban mudane xasan cali kheyr ee ra-isul wasaaraha dalka ayaa xaqiijiyay in qalabka caafimaadda dowladda dibadda ka dalbatay uu dhowaan dalka soo gaari doono loona qeyban doono dhammaan maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir
waxaa dowladdu dalbatay oo dibadda ugu maqan qalab caafimaad kaasoo dhowaan dalka soo gaari doono loona qaybin doono gobollada dalka oo dhan waxaa toos u shaqaynaya xaruntii loogu talagalay in qofku isagoo gurigiisa jooga haddii uu isku arko calaamadaha cudurka uu toos u soo waco xaruntaas waxay halbowlo u tahay helista xogta faraysa bahda caafimaadka si ay u samata bixiyaan kuwa xaaladoodu daran tahay talana u siiyaan kuwa talada u baahan xaruntaas oo celcelis ay maalin walbo soo wacdo ku dhowaad shan kun oo muwaadin oo loo adeegayo una baahan adeegaas waxaa la howlgeliyey xaruntii ambalaasyada oo si aan kala go' lahayn u shaqaysa si ay ummadda soomaaliyeed ugu adeegto waxaa diyaar ah dadkii iyo qaabkii loo aasi lahaa allaha u naxariistee dadka inaga geeriyooda si loo caawiyo qoysaska dhibku soo gaaray loona yareeyo faafidda cudurka dhammaan hay-adaha caalamka oo aan la xiriirnay waxaan ku wargelinay in howl kasta dhinac la dhigo awooddana laysugu wada geeyo la tacaalidda masiibadda waana ku bogaadinaynaa inay dhammaantood nala qaateen
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurka safmareenka ee coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya fawziya abikarnuur ayaa sheegtay in xaaladaha cusub ee la helay saacadii lasoo dhaafay gaarayaan afartan iyo kow qof iyadoo sidoo kale laba qof ay u dhinteen cudurka covid sagaaliyo toban gudaha dalka sida caadada ahayd waxaan rabaa inaan idin asiiyo xogtii ugu dambeysay abdate ah oo kasoo korortay xaalada xaaladaha ee coronavirus soomaaliya afar iyo labaatankii saaco u dambeeyey waxaa soo kordhay afartan iyo kow xaaladood oo positive ah soddon iyo kow waa lab ee tobanna waa dhadig halkiis oo ka mid ah wuxuu ka yimid ee gaalkacyo ee southka oo galmudug ah ee laba bukaan waa dhimatay ilaahay ha u naxariista laba kalena waa caafimaaday tirada guud ee coronavirus soomaaliya la xaqiijiyay hadda waxaa waaye saddex boqol iyo labaatan iyo sideed dhimashada guud ahaan waxay noqonaysaa lix iyo toban xaaladood inta bogsootayna waxay noqonaysaa sideed qof ee dhimashada boqolkiiba ee lixdan iyo sagaal waxaa waaye boqolkiiba konton ka badan waxaa waaye dadka da-dooda ay ka badan tahay konton waxay u badan yihiin intooda badan dad xaalado caafimaad oo kaleeto cuduro zaaid yacni cuduro ee chronic ah qabi boqolkiiba lixdan iyo sagaal dadka da-dooda waxay ka yartaa uu ku dhaca cudurka waxay udhexaysaa labaatan ilaa iyo afartan nambarada waa koraayan sidaad ujeedaan xanuunkii waa fidayaa waxa aan ku celcelinaynaa waxa waaye ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta inaan ka wada tashanno oon isku ogaano oo aan ka wada ballanno mar walba sidii cudurkan loo xakameyn lahaa wacyigelinta in aad loo badiyo waa bil ramadaan barakaysan ilaahay ee fadligeeda ha nagu xafido ilaahay ha noogu caafiyo inta cudurka uu qaba sida uu ku socdo iyo aafadiisana ilaahay ha naga ilaaliyo
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa xalay ku dhawaaqay golahiisa wasiirada iyadoo ay ka dhex muuqdaan siyaasiyiin waaweyn oo ka tirsanaa dowladda federaalk soomaaliya waryahayga maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkaa inooga soo diray magaalada dhuuse mareeba golahan wasiirada oo ka kooban saddex iyo labaatan xubnood ayaa liiskooda xalay saqdhexe lagu dhawaaqay kadib markii uu soo gudbiyay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uuna saxiixay sida uu ku dhawaaqayo agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi gaboobe waxa uuna sheegay in saddex iyo labaatan xubnood ay ka kooban yihiin oo ah dhammaantood wasiiro kadib markii qodobo muhiim ah uu cuskaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka kontonaad fakradiisa afaraad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay aqoonta khibradda waayo aragnimada shaqo markuu tixgeliyey baahida loo qabo magacaabidda golaha wasiirada cusub ee galmudug markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda leh ee shacabka galmudug ay ka sugayaan xukuumadda cusub markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug wuxuu xeeriyey magacaabidda golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo ka kooban saddex iyo labaatan wasiir intaasi kadib madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa waxa uu u rajeeyey wasiiradan cusub ee lagu dhawaaqay in howshooda ay si wanaagsan u gutaan dhinaca kalena waxa uu ugu baaqay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug in si deg deg ah u meel mariyaan maadaama howlo fara badani ay hor yaalaan iyadoona sidoo kale la xeerinayo duruufaha dhanka caafimaad ee dalka ka jira iyo sidoo kale deegaanada dowlad goboleed galmudug taas oo taxadar weyn laga qabo iyo ka hortag caabuqa saameynta dunida ku yeeshay ee covid nneteen waxaan u rajaynayaa inay shaqadooda iyo wajabaadkooda gutaan oo aan insha allah ku kalsoonnahay inay ka soo dhalaali doonaan galmudugna waacus u bari doono xagga shaqada waxaan baarlamaanka ka dalbanaynaa inay sida u dhaqsiyaha badan u meel mariyaan insha allah annagoo og inay duruufo caafimaad iyo cuduro adduunka halakeyay jiraan soomaaliyana soo gaaray haddana sida ugu suurtagalsan in loo meel mariyo si ay u gutaan howlaha muhimka ah ee laga maarmaanka ah ee shaqooyinkii iyo wixii howlii la qaban lahaa u taagan yihiin in loo meel mariyo xukuumadda cusubna waxaan urajeynayaa guul horumar iyo inay galmudug meeshay ka sugayso iyo hawshay ka sugaysa gaarsiiyaan wasiiradan ayaa waxa ay ka kooban yihiin saddex iyo labaatan xubnood iyadoona sidoo kale la rajeynayo dhowaan in lasoo dhammaystiro xubnaha ka dhiman iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru doolayaasha intaba in muddo ah ayaa laga dhur sugayay soo magacaabista golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug maxamed deeq cabdi maxamed redio muqdisho dhuusamareeb
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa kormeeray gooba mashruucyo horumarin laga furinaya ku taala deegaanka janaale oo dhowaan laga xoreeyay kooxaha argagixisada al-shabaab waryahaga maxamed cali cumar jubba ayaa warkaan inooga soo diray janaale
jeedka socdaalka gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa ahaa sidii uu u kuurgeli lahaa xaaladda nololeed iyo tan amni ee deegaanka janaale oo horaantii sanadkan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka saareen maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo deegaankaas xukumayay si loo daadajiyo nidaamka dowliga islamarkaana loo dhiso kaabayaasha dowliga ah ayaa wafdiga uu gudoomiyaha hogaaminayay waxaa qayb ka ahaa injineero qiimeynaya goobaha laga fulinayo mashaariic horumarineed oo iskugu jira dhismaha xarunta maamulka deegaanka suuqa deegaanka isbitaalka saldhigga booliiska iyo xarunta maxkamadda madaniga gudoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sheegay in janaale ay ka qabteen shaqo adag islamarkaana hadda ay ku hoolan yihiin sidii ay bulshada iyo maamulka iskula janqaadi lahaayeen mudane gudoomiye saan u imaanay janaale ee shan iyo tobankii bishii maarso wax badanaa noo qabsoomay soddon iyo afar soddon iyo lixda maalmood aan joogno gudoomiye waxaan dayactirnay buundadii oo weyneed oo biixireenka waxaan dayactirnay buundadii oo bartamaha ku taalayay magaalada buunda jecel waxaan dayactirnay xafiiskii maamulka degmada waxaan soo celinay bilicdii magaalada janaale aan soo celinay gudoomiye gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudan ibraahim aadan cali najax ayaa faahfaahiyey mashaariicda uu maamulka gobolka ka fulinayo deegaanka janaale isagoo bulshada ku ammaanay siday ula shaqeeyaan ciidanka waxaan halkaan keengnay wafdigeygana qayb ka ahaa injineero iyo iyo qolooyin kale oo dhinaca farsamada ah nagala shaqaynaya waxaan diyaar u nahay sidii caadada ahaydba inaan adeegyadii bulshada ka hirgelinno janaale saldhiggii booliska la dhiso ciidamada booliska la keeno dhallinyarada shaqo abuur loo sameeyo waddada isku xirtaa janaale iyo buufo in dib u dhis lagu sameeyo sidaasa la mid ah waxaan halkaan u imaanay iskuulaadkii isbitaalkii xaruntii maamulka maxkamaddii in ayadana la dhiso oo janaale intaasba adeegyaa laga hirgeliyo intaas oo dhan waxay macno badan leedahay markii nabadgeliyadan iyo howlgaladan iyo xasiloonadan lasii xoojiyo waxaan idinkula dardaarmayaa ciidan ahaan maamul ahaan iyo shacab ahaanba inaad ku dadaashaan in aad sii joogtaysaan shaqada wanaagsan ee la qabtay adowga aan fursad loo siinin inay soo haweystaan inay mar kale dhibaateeyaan shacabka nawaaxigan ku nool aad iyo aadaan idinkaga hambalyaynaya ciidamadiinan guusha weyn oo aad u soo hoyseen ummadda soomaaliyeed si guud ahaana si gaar ahaana shacabkan ku nool gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay guulaysta xoogga dalka waa awoodda keliya ee ummadda soomaaliyeed ay fiirsanayso ay isaga dulqaadi karto cadowgan habeeni maalin dhiigga shacabka soomaaliyeed banaystay si arxan la-aana caruurtii u leynaya hooyooyinkii u dilaya jididkii goynaya ganacsigii cuuriyaaminaya waxbarashadii iyo caafimaadkii intaba ummadda soomaaliyeed kala dirar
maxamed jubba warbaahinta qaranka janaale
halkan warkaad ka dhegeysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana akhbaraadka dibadda sacuudiga ayaa ka fikiraya haddii uu celin lahaa malaayiin barmilo saliid ceeriin ah oo saaran maraakiib saliidda qaaday ku wajaha mareykanka haddii madaxweynaha mareykanka donald trump uu mamnuuco saliidda laga soo dhoofiyo boqortooyada qiyaastii afartan milyan oo barmilo saliid ceeriin ah oo sacuudiga laga keenay ayaa ku wajahan mareykanka waxaa la filayaa inay gaaraan maalmaha soo socda taasoo cadaadis kusii kordhin doonto suuqyada markii hore buuxdhaafiyey saraakiisha mareykanka ayaa dhowaan sheegay in washington ay ka fikiraysa inay joojiso saliidda ceeriinka ee laga soo dhoofiyo sacuudiga amaba ay soo saarto canshuur dheeri ah ilwareedyo kudhow sacuudiga ayaa reuters u sheegay in boqortooyada ay isku dayi doonto in saliidda la geliyo kate oo aan la geyn mareykanka balse ay kasoo horjeeseen dadka leh maraakiibta oo u safra bishii tegay sabab la xiriira lacagaha la keediyo oo qaali ay noqonayso ilwarada ayaa iminka sheegaya in sacuudiga ay ka fikirayaan in dalal kale u leexiyaan saliidda haddii mareykanku mamnuuco in la geliyo kate ganacsatada saliidda yurub iyo aasiya ayaana sheegay inay jirto filasho in sacuudiga ay eegi doonaan in suuqyadooda ay usoo weeciyaan saliidda haddii xanibaada washington lasoo rogo dhegeystayaal warkii subax oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waana intaas ciduu seegale waxay mar kale kala socon karaan bogaga baraha bulshaan ku leenahay ee sida beedka internetka ee radio muqdisho dot net